in ka badan afar iyo toban muwaadin oo dhalinyaro soomaaliyeed ah islamarkaana ku xirnaa dalka suudaan ayaa maanta lagu guulaystay in dalka dib loogu soo celiyo dhallinyaradan oo laga soo dejiyey garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa waxaa dib u soo celintooda door ka qaatay dowladda soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka maxamed cabdulaahi ayaa ka warbixiyey dhallinyarada dalka lagu soo celiyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat maanta ay taariikhdu tahay labaatan iyo kooda bisha toddobaad waxaa magaalada muqdisho ku soo dhoweynay dhallinyaro ka soo laabatay dalka suudaan oo ka kooban toddoba qof tiradooda kood waxay ahaayeen afar iyo toban toddoba qof oo kalena waxay ka degtay magaalada hargeysa waxaana aad ugu mahadnaqaynaa hay-adda o m oo runtii kaalin muhiim oo door fiican ka qaadatay iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadana runtii dadka siday u soo noqon lahaayeen iyadana doorkooda ka qaadatay iyo ergaga xafiiska madaxweynaha oo iyadana laftigoodu door aan la iloobi karin ka qayb qaadatay hayad ahaan hay-adda qaxootiga qarankana runtii waxaan diyaar u nahay mar kasta inaan soo dhoweynno oo aan maaragta u shaqeyno ummaddeenna waa mahadsantihin asalaamu calaykum dowladda soomaaliya ayaa wado dadaalo wax looga qabanayo tahriibka iyo dib u soo celinta dhallinyarada ku xiran dalka suudaan iyo waddamo kale